bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halka aad naga dhagaysanaysaan waa hadhwanaag radio shabakada hadhwanaag waxaana halkan idinkugu haynaa faallo kooban oo ka hadlaysa shirka jabuuti oo maanta laga hadalhaya inuu ka furmo magaalada jabuuti ee wadanka jabuuti falladan ciwaankeeda ayaa waxaa la yidhaahdaa qabuuro dushood saldanad laguma helo waxaa muddooyinkan dambe ka soconaya wadanka jabuuti dadaal ay garwadeen u tahay qaramada midoobay oo la doonayo in la isugu soo dhaweeyo dhinacyada siyaasadeed ee isdiidan ee soomaaliya taasoo ay u dhegtaagayeen shacabka soomaaliyeed waxaa kasoo bixi doonaa inkastoo saadaasha laga bixinaya ay ahayd shimbirayo waheysa axmedu walad cabdalla oo ah hergeyga qaramada midoobay u xilsaarta arrimaha soomaaliya ayaa isagoo ka faa'iidaysanaya hadalladii dowladda kumeel gaarka ah ay lasoo ifbaxday tan iyo markii ra-iisul wasaare loo doortay nuurcadde ayaa waxa uu dhaqdhaqaaq xoogan ka waday dalka dibaddiisa iyo gudihiisa isagoo kulamo kala duwan la qaatay dhinacyada siyaasadeed ee soomaaliya beesha caalamka iyo qurbajoogta soomaalida ah kadibna ay usoo baxday in la gaaray xilligii wadahadallada iyo dabuusiinta soomaaliya waxauna ergeygu isagoo maanka ku haya waxyaabihii fashiliyey amaba ay midho wanaagsan uga soo bixi waayeen shirarkii hore ee loo qabtay soomaaliya uu soo qaatay amaba uu soo jeediyey in kulanka jabuuti uu ku koobnaan doono soomaalida oo qura maadaama ay yihiin dad isku af iyo diin ah danta ka dhaxaysaayna ay tahay sida ay u nabadayn lahaayeen gurigooda oo gubanaya beesha caalamkuna ay la garab istaagi doonto u fududaynta caqabadaha ka hor imaan doona wadahadaladooda waxaa wadanka jabuuti bartamihii bishii hore isugu tegay xubno heer sare ah oo ka kala socda dowladda kumeel gaarka ah isbahaysiga asmara iyo wafdi ka socday golaha dhaqanka iyo midnimada beelaha weye cuqaali iyo waxgarad kale oo iyana ka kala ambabaxay gobollo ka mid a dalka soomaaliya waxayna dhinacyadaasi isku arkeen si xulufa xulufa ah halkii ay si kala gooni goonihana ula kulmeen madaxda jabuuti iyo diblomaasiyiin ka tirsan beesha caalamka calaama su-aasha ku-xoomitaanka waddanka jabuuti kasoo baxdayna waxay ahayd maxaa kala hortaagan inay soomaalidu wada hadasho ha ka doonin meel dheer waxaa iska cad in dhinacyada ugu tunka weyn siyaasada soomaaliya ay ku kala xihan yihiin dalalka etoobiya oo ay dowladda kumeel gaarkaa taageerta iyo eritrea oo isbahaysiga asmara siisay saldhig siyaasadeed oo ay ku nastaan markii laga itaal roonaaday iyo ay usii dheer tahay khilaafka weyn ee u dhexeeya labadooda dowlado labadaa dowladood oo ku milmay kan siyaasada soomaaliya oo runtii la odhan karo xalka soomaaliya waxa uu ku jiraa mararka qaar iyadoo la xaliyo marka hore khilaafka hogaanka etoobiya iyo eritrea ee ilmahabreedka ah codka siyaasada soomaaliya indhaindheeya ayaa waxa ay wadahadallada jabuuti ku tilmaamayaan mid aan horumar sidaa ah samaynayn waxayna sidaa u leeyihiin laba qodob oo ay ka dhex urinayaan najaxa wadahadalladaasi kuwaasi oo kale ah shuruudda isbahaysiga mucaaradka ay hordhigeen wadahadallada inay noqdaan kuwo kafool kafool ah tan iyo inta ay ciidamada etoobiya dalka ka baxayaan waxaana muuqata in dhanka dowladda kumeel gaarka ah aanay ka fududeen aqbalaada qodobkaasi iyo qodobka labaad oo ah garabyada hogeysan ee al-shabaab iyo al-mujaahid oo aan ka amar qaadan hogaanka asmara meelo fara badan oo ay caasimadu ku jirtana ka wada dagaalo si cadna u qeexay mawqifkooda ku aadan wadahadallo ay la yeeshaan dowladda kumeel gaarka ah xataa haddii ay etoobiya dalka ka baxdo dhanka kale tan iyo markii uu ra-iisul wasaare nurcaddu ka dhawaajiyey dabuusiin in mucaaradka lala yeelanayo isagoo amuurta ku celceliyana celcelinayana uu soo hadal qaatay garabka hubeysan ee al-shabaab xataa inay xukuumaddu la kulmayso waxa ay dowladda maraykanku qaaday tillaabooyin u muuqda caarqaladayn waayo mas-uul u hadlay dowladda maraykanka ayaa maalmo kooban kadib waxa uu ka dhawaajiyay in garabka al-shabaab lagu daray liiska waxa loogu yeero argagixisada sidoo kale dabayaaqadii bishii hore waxaa afar gantaal oo laga soo riday markab dagaal oo maraykanku leeyahay lagu garaacay degmada dhuusamareeb guri uu ka deganaa marxuum aadan xaashi cayrow oo ka mid ahaa saraakiisha al-shabaab waxaana ku geerooday isaga iyo in ku dhow soddon ruux oo kaleeto oo ilaaladiisu ay ku jireen hore ayuuna maraykanku u sheegay inay aadan cayrow iyo xubno kale oo soomaalida ah oo gacan siiya sida la sheegay alqaacida ay ku raad joogaan duqaynta kadibna sacad ayuuba u sheegay duqayntaa kadibna sacad ayuuba u sheegay in maraykanku ay guul ka gaareen garaacisha ay garaaceen degmada dhuusamareed haddaba garaacishaasi kadib waxay arrintaasi dhalisay caro xoog leh oo ay ka muujiyeen isbahaysiga mucaaradku iyagoo mar ku hanjabay inay gebi ahaanba qaadacayaan wadahadallada jabuuti ee lagu dhexdhexaadinaya iyaga iyo dowladda dhanka kalena waxa ay sii fogaysay dareenka iyo foojignaanta garabyada hubaysan ee dagaalada ka wada soomaaliya dhanka kale marka la dulmaro habdhaqanka madaxda siyaasada soomaaliya ee ku caanbaxay midi midubku taagga waxa ay kusoo xasuusinaysaa sanadkii labada kun iyo lixda xilligaasi oo golaha maxkamadaha islaamigu ay ka talinayeen inta badan koonfurta soomaaliya dowladda kumeel gaarka ahna ay ku ekeed fadhiisinkeeda magaalada baydhaba waktigaasi jaamacadda carabta ayaa waxa ay isku xil saartay inay wada hadal siiso garab dhinacyada siyaasada soomaaliya waxaana arrintaasi inay ka dhigtay in gogasheeda la dhigo magaalada khartuum ee wadanka suudaan waxaa dhanka dawladda wadahadalladaasi oo aad u danaynaysa xilligaasi maadaama ay aada u hitaal yareen ay u dirsatay saddexda mas-uul ay ugu sarraysay waqtigaasi dawladda kumeel gaarka ah halka golaha maxaakiimta islaamigu ay u direen wafdi hoose wadahadallada isbedel iyo sanad kadibna dabuusinta jabuuti waxa ay dawladda iyo mucaaradkuba usoo direen wafdi hoose wadahadallada taasoo u muuqata ciyaarsiis caalami ah oo ay labada dhinac ciyaarsiinayaan beesha caalamka wadanka jabuuti haatan waxaa ku wada sugan labadii wafdi waxaana furmi waayey maanta kulankii lagu lagu ballamay in uu furmo isaragooduna waxa uu noqday kuwa shaki la geliyey walow ergeyga qaramada midoobay axmed welad inuu maanta shir jaraa'id uu ku qabtay jabuuti uu rajo fiican ka bixiyey inay kulamadu dhinacyadu ay dhici doonaan isna arki doonaan halka dhanka dawladdana ra-iisul wasaaraha nuurcadda uu amuurtaa saxaafadda uga warramaya uu sheegay inuu aada uga xun yahay kulanka maanta baaqday haddana dhanka kaleeto waxa uu ka bixiyey ifafaalo wanaagsan in wadahadalladu ay bilaaban doonaan isagoo intaa ku daray in markaa kadib uu rajaynayo in labada dhinacba ay wadahadallada ku biirin doonaan xubno cusub oo uu sheegay inay noqon doonaan rag ay taladu ka doodo taasoo u dhigmaysa in xilligan ay dawladdu wadahadallada u jajaban tahay maadaama mucaaradku ay soo labalaxaasadeen deegaano fara badan oo hor leh oo hore dawladdu uga talinaysana ay iyagu gacanta ku hayaan sidaas oo ay tahay waxaa jabuuti ka soconaya galaangal fara badan oo loogu jiro isu soo dhawaanshaha mucaaradka iyo xukuumadda walow ishaaradu ay tahay in labadoodaba bii soo adkaata ay sugayaan garabyada hubaysan ee al-shabaab iyo al-mujaahid iyo kuwo kale in mar kale wareeg wadahadal ah loo qabto haddii la doonayo in xaaladda soomaaliya lasoo afjiro dhanka kale waxaa wadahadallada laga cabsi qabaa inay sheeqiyaan hadalhaynta dagaalada soo labalixaasanaya ka soconaya gudaha waddanka soomaaliya sicir bararka iyo macluusha oo gaarsiisan heerkii ugu xumeed meelo ka mida dalka soomaaliya iyadoo qoysas fara badan ay maanta isla la-yihiin afka iyo gacanta halka kuwo kalena ay karsadaan qolofka mooska iyo maqaarka xoolaha xaaladaasi oo ah mid laga argagaxo ayaa dhanka kale waxaa nasiib darro ah in maanta ragga sheeganaya mas-uuliyiinta inay ku dul gorgortamaan shacabkaa tabaaraysan si kastaba amuurtu ahaatee iyadoo ay jirto rajo xumo fara badan oo laga muujinayo wadahadallada jabuuti ayaa haddana waxaa habboon inaan laga hor dhicin oo la sugo sida ay wax u dhacaan maalmaha soo socda balse waxaa muqadasa oo lagama maarmaana in madaxda soomaalida maankooda lagu baraarujiyo qabuuro dushood inaan saldanad lagu gaarin cabdiqaadir maxamed faarax dulyar hadwanaag muqdisho